madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa arrin foolxun ku tilmaamay dagaalka deegaanka xerale ee dhiigga shacabka ku daatay waxaana uu sheegay inaan loo dulqaadan karin isagoo tacsi u diray dadkii waxyeeladu ka soo gaartay dagaalkaasi waxaa saacadihii lasoo dhaafay aagaarka magaalada xeraale ka dhacay colaad iyo dagaallo waa arrin foolxun waa nasiib darro wax loo dulqaadan karana ma aha waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyey colaadaas waxaan uga tacsiyeenayaa dadka soomaaliyeed ee dhibaatada halkaas ka soo gaartay inta dhimatayna allah unaxariisto kuwa dhaawacmana allah caafiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in dowladda soomaaliya aanay u dulqaadan karin bannaysashada dhiigga shacabka waxaana madaxweynuhu uu sheegay in arrintaas loo xilsaarayo guddi soo baara sababihii colaadaasi dowladdu indhaha kama fiirsanayso mana dulqaadan doonto in colaadaas sii socoto dadkeena aan waxba galabsanna lagu sii dhibaateeyo goobaha colaadaas ka dhacday waxaan u diri doonnaa guddi xaqiiraadin ah kuwaas oo soo baara sababta dhabta ah ee kiciyay dagaaladaas dowladda soomaaliya ayaa u aragta dagaal kasta oo aan ku wajahnayn al-shabaab oo ka dhaca gudaha dalka inuu yahay mid lid ku ah horumarka dadka soomaaliyeed calibaashi cabdulaahi calibaashi cabdulaahi cabdi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya